galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
wacano wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku eegi doonnaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleeda soomaaliya waxaana weli jira eedeymo la xidhiira isdabamarsiin hanaanka codbixinta ergada oo meelaha qaar dood ay ka taagan yihiin meelaha qaar kuraasta loo tartamayo oo dhiiguu ku daatay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka gaar ahaanna kii puntland oo xilka iskaga tegay iyo doodo kaloo la xidhiira guud ahaanba arrimaha doorashooyinka aqalka hoose oo ay ugu badan taha bixinta lacago fara badan oo meelaha qaar kuraasta lagu tartamayo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qaybgeli doona mursal sanay oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmibaarista ama maxadka cilmibaarista siyaasadda ee heritage doctor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaan doctor liibaan oo ah sharci yaqaan sare oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho xaawakiin maxamuud cali oo iyadu tagtay magaalada cadaado kana mid ahayd dadkii u tartamay aqalka hoose ee halkaasi doorashadii ka socotay oo hadda muqdisho ku sugan iyo diini maxamed diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka oo dhammaantoodba nala faaqidi doona ee barnaamijka faaqidaadda todobaadka dhammaantiin kusoo dhowaada idaacadda v o a aan ku horeeya mursal sanay waxaa socda doorashooyinka aqalada hoose guud ahaan gobolada soomaaliya marka laga reebo gobolada waqooyi oo soomaaliya iyana muqdisho ka bilaabanaysa mardhow laakiin cadaado jowhar baydhabo iyo kismaayo garawe arrimahabaa ka socday waxaana soo kordhaya eedeymaha isticmaalka lacaga la sheegayo isdamarsiinta ergada iyo arrimo kaloo la xiriira arrimaha doorashada soomaaliya hareeyay heritage wararkii ugu dambeeya arrintan maxaad xogaysaa
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinaynaa bahda v o a khaasatan cabdulqaadir oo aadan kugu mahad celinaynaa waxaana farxad noo ah inaan maanta aan aragtiyadna ka dhiibano walow aan horeyna oga dhiibana aragtiyadeeni macadka heritage hore ayuu wuxuu oga soo saaray qoraallo badan waxaanan sheegnay in loox hadduu alif ka hadlaado albaqra kama toosayo boroskan siyaasadda dhan oo sanadka hadda laba kun iyo lix iyo tobanka wuxuu ku bilaabay si qaldan waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay inuu sii qaadanayo jid qaldan ayadoon meesha laga saarayn in soomaaliya hadda meeshay ka timid labaatan iyo lix sana markii la fiiriyo aan la dhihi karo ay ku doodi karaan dadka caalamka bulshada caalamka ka socda meel fiican ay soomaaliya mareysaa laakiin dadka soomaaliyeed maynan sugayn maanta in la yidhaahdo ayagoo sugayay hal qof iyo hal cod in la yidhaahdo maanta doorasho dadbana dhacaysa maynan sugayn hadday dhacdana waxaa la sugaya in u dhacdo si xalaal ah marka qayladhaanta aan maqlayna inteeda badan ayadoon laga badbadinayn waxay tahay in doorashada aynan xalaal ahayn inta badan ayaa soo baxaysa marka waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay hadda wixii dhacay sida loo sixi lahaa waa loo baahan yahay waxa soo socdana sida looga baaraandegi lahaa waa loo baahan yahay doctor liman ciise arrimahan laga soo tabinayo goobaha doorashooyinka dhinaca sharcigan dabaad xooga saari doontaa laakiin ilaa ay hadda xogtaad haysahay xaggee wax marayaan
run ahaantii xogagta lahayo dadka ayaa aada uga waramaa hay-adaha ku shaqada leh ayaa si gaar ah uga warama laakiin arrintaa waxay iska noqotay waxyaalo aada loo hadalhayo laakiin wax process sharci ah ama gal baaritaan oo toos u galay oo mataqaanaa brocesskeedu uu socdo oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel yacni oo si toos ah sheegi karna ma jiro laakiin guud ahaan guuxa arrin iyo muranka ka taagan kuraastaas way jireen waxaa kaloo jiray inta ergooyinka lasoo xulayo ilaa ugu yaraan kun iyo laba boqol wax ku dhow oo dood iyo dacwo ayaa ka jiray laakiin waa laga gudbay waxaa la yidhi wakhtiga ayaa ciriiri ah laakiin haddana kuraastii ayaa bilaabatay an marka waxaan isleeyahay waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan madmadow laakiin waa hadday caddaadaan si sharci ah ilaa sharcigu waa la yidhi keliya kuma soconayse wuxuu u baahan yahay caddaymo xaawakiin maxamuud cali cadaadaa tagtay maxaa ka socda cadaada bal si kooba noola wadaag bismillaahi raxmaani raxiim waa runtaa cadaado waan tegey anigoo weliba murashax ah cadaado waxyaaba badan aan kusoo arkay waxyaabaha aan kusoo arkay waxay ahayd horta inta aan u gudagelin waxaan rabaa inaan iraahdo in cadaado la tago ama gobolada la tago oo qof walba meel uu iska soo rashaxo iyada ruuxeeda waxay ku jirtaa horumarka aanan haysan awal inkastoo doorasho dadban ay tahay oo sideedaba aadan ka sugaynin in wax toosan ay ka yimaadaan way dadban tahay sida doorasho magaceeda siday u leedahay way u dadban tahay maxaa yeelay dheh odayaasha dhaqanka intaan saxiixaha ka ahayn waxay awood u leeyihin inay iyagu ergada soo xulaan ergada ay soo xuleen saxiixuhu uu qaado ma aysan noqonin saxiixaha iska qoray ergada qaarkeed waxaa laga cadaadada ruuxeeda laga aruursanayay oo maxaa la yidhaahdaa dad aan shaqo ku lahayn inta la aruursado ah dadka loo yeelyeelo maxaa la yidhaahdaa geysanaya macnaha dadka loo yeelyeelo markaan ku idhaahdo waxawaaye dadka qaarkood waxay awood u helayaan inay ergada keligooda xaraystaan dadka qaarkoodna ergadoodiiyoo taagan aa laga gudbaayay guddiga gacanta ku haya howlahan anigoo dowrkooda meeshuu jiray ma aqaano laakiin waa waxay ka warqabaan oo ma mooga aniga hadda kula hadlaya ayaa waxaa igu dhacday waxaan ahayn saddex murashax oo hal kursi maxaa la yiraahdaa raba inay maaragta ku tartamaan murashax ka mida murashaxyadii ayaa waxaa la siiyey awoodda inuu isagu soo xaraysto ergadii waxaana u sahlayay ninka oday dhaqameedka ee saxiixaha baa u sahlayay oo isaga cambayner u ahaa bilxaqiiqa guddidana waan u sheegnay markii ugu dambeysay waxaan ku niri hadda ergada waan wada leenahay odayaashii dhaqanka ergadii ay hayeenna ma aha oo erge lasoo dad soo qoray oo odaygu uu soo qoray la rabay odayaashu kay usoo gudbiyaan inuu gudbiyo mana aysan dhicin wax naga hoos qaadayna malaha odayaasheenna dhaqanka culays badanaa la saaray oo guddiga xaggiisa ah iyo xagga maamulka ah diini maxamed diini bilo ka hor waxaad u diyaar garoobeyseen in dad kormeeryaal ah aada goobaha ku diyaarisaan dad baana u qaadateen howlahaasi maxaa ka socda goobaha doorashooyinka cabdiqaadir waa mahadsan tahay sidoo kale waa ku mahadcelinaya dhegeystayaashana maqli doona dhegeysanaya barnaamijkan idaacadda v o edaba annaga horta waxa waaye nasiib daro waxaan ku talagalnay inaan geyno boqol iyo soddon kormeere ku dhowaad boqol iyo soddon kormeere in yacni shanta meelood oo macnaha ay ka dhacayaan doorashadu inaan geysano oo kursi kasta oo lagu tartamayo aan ka helno bixin saxa markii ay dareemeen in aan haysano on already si fiican udiyaar u diyaar garownay farsamo kalea lala yimid oo waxaa lala yimid macnaha power abuse awooddii la isticmaal waxaana loo diiday kormeerayaasheenii in la yidhaha goob kasta oo kormeer ka jiro afar qofood kaliyahan u ogolnahay credentialka siinayna oo aan aqoonsi ay shirka kaga qeyb ku galaan aan ku siinayna taa laftigeeda afartii qofood laftigooda caqabad la-aan ma ahayn oo qofka hadduu mar inta shirka gala kasoo baxo albaabka laga xiranay waxaa leeyahay mar ma geli kartid waxaan rabaa inaan su-aashan ujeedka ugu weyn aan soo dul istaago mursal sanay lacago badan baa la bixiyey goobaha doorashooyinka ha kala duwanaadaano meelaha lacagaha lagu bixiyay magaalooyinka qaarkood maamulada sida jowhar iyo cadaad oo kale si gaara farta loogu loogu godaya lacagahan xooggalee ku baxaya meelahaasi xog intee laga horta laga hayaa marka hore intaanan u gudbin su-aasha kale
horta ma dhihi karna annaga lacagaa la bixiyey oo ma joogin meesha lacag lagu bixinayo laakiin waxaa la yiri moogtahay qaylada soo yaraysa marka la fiiriyo waa waxaa ka dhacay labadaas magaalo ma aha wax caadi ah ma aha waxaana keenaya labada magaalo kale ee hadda uu saddexda magaalo kale garoowe iyo kismaayo iyo baydhabo maamullo ayaa ka jira oo maamula ayaa ayaa gacanta ku haya marka wixii inaysan gacanta ka bixin intaba maamullo waa ka jiraan lakiin maamulada awoodkuma laha xagga xoogaa la isu sheegtay gobolada qaarkood dadkii qofkii soo baxay qofkii imaanay qofkii lacag wata xitaa inuu tago waa ku adkaanaysaa meesha laakiin meeshan waxaa muuqata maamulada inay dabacsan yihiin midna waa cusub yahay midna waa dabacsan yahay marka warka naga soo gaaraya aan ka helayno annaga waxaan u dirnay dad oo korjoogayaal ah oo cilmi baarayaal aan u dirnay joogay cadaado iyo kismaayo iyo joogay marka aqalka sare la dooranayay dad aan wada shaqaynna waa joogaan oo hay-adaan wada shaqayno wax la filayay ma aha maanta inay soomaaliya ka dhacdo
xaawo kiin baa naga xooga xaawo lacagahan magaalooyinka lagu bixinaya dabcan lacagtan seebaa loo bixiya ergadaa tiri qof baa watay bal sawir naga sii lacagahan qaabka lagu bixiya ergada qoftu markii ay lacagta siinayso dhowr siyaadoodba way u isticmaashaa marka hore ergada ayay la hadlaan ballanqaadkay u sameeyaan kadibna markay hawshu dhacdo lacagtoo meel taalla oo ergaduna ay og tahay lacagtu inaysan been ahayn waa ergadu qaybsataa oo micnaha loo qaybiyaa lacagaha qaarna ayagana waxawaaye qaarna waa loosii hormariyaa qaarna hadha waa la siiyaa markii maxaa layirahda codka laga helo ma ma sixi karo oo lacagta intaas maxaa layirahda intaas waaye sidaasaa wax loo dhiibay ma oran karo laakiin kor iyo hoos lacag way jirtaa waxyaabaha maxaa layiraahdaa dhibaatada u geysanaya haween badan oo tartami lahaa haweenku tuuga maaha waxba meel uma yaalaan oo dad ma waxba ma soo dhicin lacagtaas lama oran karo waa lacag la shaqaystay waa lacag si kale dadka kusoo gashay lacagtaas lacagahaas la qaybinayo waxyaabaha maaragtay caqabaadka haweenka ku noqdayna lacagahaasaa ugu badan maadaama ergadii haddii ay gabadhii kursigii gabadha uusan ahayn oo gabadhu ay istiraahdo kursiga faamilkaaga u tartan oo ragga kula tartan markay istiraahdo waxa keliya oo lagu reebo challengiga ku ah wax weyaan lacagtaas waayo doctor liibaan ergadii baa lacag la siinaya heritage waxay sheegayaan in in lacaga jiraan tirakoobka iyo dabanqaabka loo bixiyo waa arrin kale laakiin lacaga xoog laho malaayiin in la bixiyey dhanka sharciga markaynu ka eegno maxay ka dhigan tahay doorashada ka socoto gobolada soomaaliya run ahaantii waxaan isleeyahay doorashadatan iyo jaangooynteeda iyo diyaargarowgeeda ayaa asalka waa sida la tilmaamay ayaa khaldantay kolkii dastuurkii iyo hay-adihii sharciga ahaa iyo baarlamaankii waxaas oo dhan ee ummadda siinayay sharciyeyn sharciga siinayay saraynta sharciga tilmaamayay lagala wareegay awooddii oo dadkii leaderiska ama dadka lagu tilmaamo hogaamiya hogaamiyaasha madasha qaran in loo loo dhiibo oo aan lagu soo celin baarlamaanka kadibna laisu bedelo maxaa la yidhahdaa sharci dejiyihii booskiisii fulintii la isu dejiyo xataa waxyaalihii tafaasiishii la dejiyo waxyaalahaasoo dhan waxay keentay inay jaangooyaan siyaalaha qaarkood oo aanan mararka qaarkood dad badanna ay ka qabaan dood hay-adihii xataa sharci dejintana ay ka qabaan dood ani marka waxaan isleeyahay markaas waxaa weeye dhinaca ayay qaladka ugu kow yani ka bilaabatay mursal waxaad la socotay cadaadad dil baa ka dhacay jowhar dhiig baa ku daatay howlkiibaa la isku dagaalay ciidamo isku gacan saareen puntland waxaa isxasilay guddoomiyihii guddiga doorashada jubbaland wasiir bay tartan ka joojiyeen wasiirka batroolka maxamed mukhtaar ibraahim waxyaabaas dhacayoo dhan wax cilmi ma laga bartay ilaa iyo hadda xogtaad haysaan wax ama guddi khilaafaadku ha naqdaan ama cid kaleo ta faragelisa la yiri ciddaba mas-uuliyadda qaadanaysaa ma hayna horta waa nasiib daro wixii ka dhacay gobolada walow aan mar kasta ku celinayno leenahay soomaaliya waxay mar walba hore u qaadaa hal tallaabaad waxay gadaal u noqotaa saddex tallaabo waxaa wax lagu farxaa ahayd maanta in goboladii la tagay oo la isku dooranayo laakiin waxaa wax laga naxa ah waxaa soo baxaya hadda marka waxaas leedahay amay boqol iyo soddon iyo shanta oday la qaatay oo doorashadan dadban armaa laga fiicnaaba maxaa dhacay tallaabtii la qaadaba soomaalida waxaa uga soo baxaya cilado badan sidaa aad ogtahay maanta waxay soo saareen guddigii oo federaalka doorashooyinka iyo guddigii xalinta khilaafaadka waxay soo saareen communique soo saareen waxaan aad uga xunnahay horta inay u hadleen sidii civil society oo kale oo walaac baan muujinaynaa iyo maarata waa ka xunnahay wixii dhacay waxaa la sugayay inay la yimaadaan enforcement ayaa lahaa inay yidhahdaan maanta hadda waxaan rabnaa inaan u noqono odayaashii sideedda ahaayo boobay talada dalka oo haddana qaarkood musharaxiin madaxweyne yihiin qaarkood musharaxiin wataan ayaa wax laga weydiinaa ayagaa fitnadan dhan aabi hooyo waa maxaa dhacay xildhibaanada dhiigga data ayagaa mas-uulka ah dadka loo diiday kuraasta ayagaa mas-uulka ah inay sharaxaan dadka ergadooda loo diiday ayagaa mas-uulka ah dadka ku dhintay ayagaa mas-uuldooda leh waxaan wax la siiyaa yaaba dad soomaali ah baa dhaawac gaaray dad baa dhintay dhiig baa daatay qof loo xiray meel aan maqan hadii la maqan waa la xiray waa la soo daalaley hawsha waa socota sida iyadoona waxba dhicin oo kale qof soomaali ah meesha ku dhintay waxay aad maanta inay dadka soomaalida ka dhidhiyaan waxaa dhacay dhimashada waa ka daalin hadda waxaan u soconnaa in wax la hagaajiyo marka waxaan leenahay dadkii iska lahaa shaqada annaga waxaan rabnay tallaab in la qaado oo la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel waxay kusoo dareen kusoo galeen sharci darra baarlamaanka electionkooda waa la baabi'iyey hebel iyo hebel xadgudubay suubiyeen waa laga joojiyey inay istartamaan laakiin tale in la soo jeediyo annaga kamaana sugayn tale inay soo jeedaan waxaan ka sugaynay guddigan asaga commissionkan asaga u xilsaaran doorashada inay la yimaadaan warcad marka dadkii fulin lahaa markaas lala raadsado lakiin hadda waxay soo saareen waa ilaah laga cabsado ilaah laga cabsado culamada masaajida la joogta doctor liibaan warqadan mursal oo hayaad adiguna koobigeeda haysato oo guddigan ay soo wada saareen waxyaabaha ugu muhiimsana kaaga muuqda maxay tahay marka laga yimaado in in qoondadii haweenka aan la meel marin marka laga yimaado maxaa muhiimaho wixii dhacay tusaale noqon kara run ahaantii haddii la fiiriyo waxa ay communikenga uu tilmaamayaa inay concern ka qabaan waxyaalahaas allegationkaas cabasho yani waxyaalaha inay aada walwal iyo walaac ay ka muujinayaan cabashooyinka kasoo yeeraya si xun u isticmaalka awoodda way tilmaameen waxyaalaha la sheegayo oo dhan way tilmaameen awooddii dowladda in la isticmaalay waxyaalaha in la isticmaalay waxyaalahaasoo dhan inay jiraan ergooyinka xaggooda candidate listigooda waxaasoo dhanba inay isdabamarin iyo cabasho xoog leh inay ka jirto way tilmaamayaan marka waxayna kaloo tilmaamayaan si arrimaha loo ilaaliyo inay iyaga labada guddi ay wada shaqayn doonaan oona ay isku dayi doonaan iyagoo eegi doona qolo walbaba waxay u xil saaran tahay la samayn doono baaritaan laakiin galalkaasaan haynaa waxaasaa lagu dhaqaaqayaa oo si toosa ma jirin wixii ka soo baxa investigationkaasna inay keeni doonaan ama in kuraasta qaarkood la waayo ama yani natiijadii ama la buriyo inay ku dhammaan doonto marka fikrad ahaan in tallaabada lagu dhaqaaqo waa waa positive aad bay muhiim u tahay laakiin waxa weeye in la sameeyo anna waxaan isleeyahay iyaga dhinacooda keliya lagama rabo waxaan kaloo isleeyahay dadka tartamay ee dhibaatooyinka ay ku dhaceen ama dadka goobjoogayaalka u ahaa waxaa laga rabaa dacwooyin rasmi ah oo sababaysan in loo gudbiyo laakiin haddii kale hadalka kale waxay iska noqonaysaa cabasho cabasho unbuu qofku noqonaya cabashadana maxaa ka run ah maxay ka tahay waxa way kuwa ayaa u baahan in lala tacaamulo hay-adaha ku shaqada leh loo gudbiyo xaawakiin waxaa ku jirta eedeymaha iyo warqadihii horaanta soo baxayay maaragtay ergada marka laga yimaaday lacagaha handadaado iyo qoondada haweenka weli la xusayo adigu ma jiraa wax tusaalahood dhihi karayso waa way ka jireen cadaada dee daba adigu dowladaadeed markaa meesha tegayso guddoomiye degmaad ahayd bismillaahi raxmaani raxiim hadalkaygii horena way ku jirtay qoondada haweenka iyo haweenka inay tartamaan waxyaalaha challenjka ku noqonayo aniga ahaan maalintii aan lahayn maxaa la yidhaahdaa doorashada waxaa dhacday in riidda horta lanoo diido maalintaasna nasiib daro waxaa dhacday nin ergada kamida in la gudilo meesha anigoo baqihii qaba haddii la ii diiday inaan gudaha galo waan cabsaday qodhaydu sababtoo ah ninkaas ergada ka mid ka ahaa markii la dilay deerdeer uma hirtin waxna uma istaagin xataa qofaa dhinta laysmadhin hawsha way iska socotay marka waxaa ii soo baxayay haddii aan maaragtay meesha kusii adkaysto in waxa ninkaa qabsaday ay i qabsan doonaan kabacdi gadaalaan uga istaagay ayaan daro markii natiijadii lasoo dhejiyana waxaa la sheegay inaan anigu tartamay oo hal cod aan helay ma gelin hoolka marka waxa ayaan dare ahayd in nin weyn oo madaxii intuu soo istaago t v-ga uu yiraahdo waxaa tartamay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel uu yiraahdo xaawakiin hal cod bay heshay anuun irda soo istaagin marka waxyaabahaas waxyaabaha haweenka challenge garaynaya ee ugu horeeya xa waxaan rabaa inaan mar kale ku celino maalinta doorashadu dhacaysa dabcan dil wuu ka dhaca cadaada waa runta laakiin waxaan rabnaa inaad caddaysahay hoolka tartanka dhacaya iyo ciddaa la tartamaysay gudaha maadan tegin adigu oo wax tartana maadan ka qayb gelin aniga xaawakiin ahaan oo kula hadlaaya gudaha ma aanan gelin tartankana kama aanan qayb gelin natiijadiina waa la igu xusay inaan ka qayb galay oo aan hal cod helay marka waxaa halka halkaas ka socdaa taasaa waxay kuu tahay caddayn haddii la doonaayo waa la heli karaa evidence sababtoo ah t v-gii fideogii laga qaaday baa yaalla oo caddayn ah inaanan anigu tegin meesha diinhaye laba arrimoodaan rabaa inaan inaan si quika u xuso midka koowaad arrinka dumarka waxyaabaha phenomenaka ka soo baxay waxaa ka mid a maadaama lagu khasbay la yidhi boqolkiiba soddon dumar hala keeno kursigii nin u tartamaya kasoo horjeeda nimanka hadda awoodda haysta in la yidhi ha lagu qoro gabar si loo elimination loogu sameeyo si asaga meesha looga saaro awal waxay ahayd kursi gabar ha la siiyo ha loo qoonteeyo qabiilku ayagu ha soo tashtaan laakiin waxay noqotay in kursiga si nin kursiga loogu diido oo shaksioo la og yahay oo aragtidiisu laisleeyahay hadhow natiijada kasoo baxaysa baarlamaanka uu saameyn ku yeelanaya thirty percentigii majoritigii waxaa lagu aadiyey kuraastii lalahaa rag mucaaradaha ka imaanaya horta midaas waa phenomena soo baxa waay phenominaha labaad oo soo baxay waxa waaye bulshareed ahaan annaga waxaan ka dignay in riwaayadan oo judge and juuriga ah anaa dowladdii ka ah dadkii dadkii electionka maamulayana anaa soo xulanayo dadkii aniga xafiisyadayda joogay ayaan inta soo xushaan leeyahay waxaan ku aaminaya masiirka ummadda wixii hore oo cabasho ah oo aan tilmaamaynay natiijadii ka soo baxday wixii aan ka cabanayn inay sax ahaayeen natiijadiina dadka hadda mujtamac ay ka hor muuqdaan midda saddexaad oo soo baxday waxa waaye waxyaabaha adduunyada markii dowlad jirto yacni bureaucratic systemka iyo dadka siyaasiyiinta waa kala madax bannaan yihin maalan hay-adaha fulinta oo la rabay inay ka hortagaan musuq maasuqa sida booliiska iyo nabad sugidda iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada si toosa hadda waxay uhoos yimaadaan siyaasiyiinta ma hoos yimaadaan dastuurka dalkana ma hoos yimaadaan sharci ay ka cabsanayaan oo qabanaya ma jirto marka nasiib darrada dhacda waxay tahay qofku haddaanu ka cabsanayn haddii uu qalad sameeyo ama musuq maasuq sameeyo ama kursi xoogo in uu dembi galayo loo loo xiraayo wax cabsiya oo sharci uu ka cabsanayo qofka hadduusan jirin hadda waxaan ku nool nahay hadda soomaaliya waxay ku nooshahay waxaa la dhihi karaa marka dhinaca sharciga ee laga fiiriyo casril qaabaad ay ku nooshahay sababto oo wax kaa celinayo ku qabanayo ma jiraan dhegeystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a waxaa xusid mudan inaan la xidhiirnay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer gobol iyo heer federaal islamarkaana aysan ka jawaabin arrimaha la xiriira eedeymaha iyo doorda barnaamijkan aynu ku eegeyno mursal sanay marka laga yimaado xaawakiin oo waxyaabaha soo baxaya kamid ay leedahay howlka doorashada maba jooginba haddana in laga guuleystaa la ii sheegay waxaanaan u dhacno kuraasta qaar waxaa ku baxda leeyahay lacag hal milyan ku dhowaad ah kursi ku yimid ama xildhibaan hal milyanoo lacaga kusoo galay baarlamaanka aayaha soomaaliya ama mustaqbalka dhow iyo kan fog saameyn intee leeg buu ku yeelan karayaa
bismillahi ramaan horta waxaan dhihi karnaa horta sida loo wada xumeynaya ma aha xildhibaanada ee soo baxay iyo dadka aqalka sare kusoo baxay laakiin waxaa la yidhi baddaas dhan hal hal malaya qurumiya moogta adduunka horumaray haddii adduunkan dambeeyaba oo soomaaliya ay qayb ka tahay markii electionada dhacayaan waa dhacan dhibaatooyin laakiin kan soomaaliya wax hadda xadle ma ah xildhibaan lagu soo doortay foolxumadaas iyo iyo qurunkaas oo corruptionka intaas leeg waxa laga fili karaa waxaa waay wax ka xun waxaase laga fili karaa siduu diini sheegay inay guddoomiye baarlamaan fiican doortaan lama sugayo inay madaxweyne ummaddan anfaca doorta lama sugayo waxay ku xiran tahay oo keliya marka in la dhaho oo ayaga lagu baxo inaan laga quubsanayno oo wixii dhacay waa dhaceen war waxaan maxay u dhacan lama dhehe maxay ka qabasha leedahay midda midda kale inaan ku noqdo aan rabo waxaa waaye waxaa noo muuqda mustaqbal madow noo muuqda maxaa dhacay xildhibaan lacagtaas kusoo baxay oy ka baxday hadduu asaga lahay hadduu meel kale ka keenayba lacagtaas inuu soo ceshtuu rabaa hadduu ka soo ceshan karana uu ka soo cesto electionka hadduu ka soo ceshan waayo electionka election kadib wuxuu rabaa inuu noqdo wasiir iyo mashaariic wata loo fuliyo raba marka waxaa loo baahan doonaa in lala yimaado sida waagii cabdullaahi yuusuf allahu raxmad abdullahi madaxweyne cabdullahi yuusuf waxaa la yidhi xildhibaanada ma noqon karaan wasiirro ma noqon karaan ya marka in dowladda imaanaysa iyo maamulka imaan talooyin la siiyey annaga hadda wax inaan ka qornaa qorsheynayahay aan recommendations ka bixino si dadkaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo mustaqbalka inay ku takrifaraan hantida qaranka iyo hantida dalka iyo dadka iyo xoolihiis ku takrifaraan marka waxaan sugayna waxaa waaye waxaa la sugaya caqliga siduu siduu sheegayo wax fiican lama sugayo inay soo baxaan saasaan leeyahay doctor liban hal milyan iyo bar baa la sheegaya lacag ku dhoweyn in meelaha qaar lagu soo baxay sharci yaqaan ahaan marka la fiiriyo maxay kaga dhigantaa soomaaliya xildhibaan hal milyan ku yimid maxaan ka fili karaynaa run ahaantii waa waa arrin la yaab leh xataa marka loo tartamaya kuraasta caalamka wadankan soomaaliya ee ku jira duruuftan wax la suuraysan kara maa kuraasta caalamka xataa kama dhacan lacaga intaa la eg yani brobagandada siyaasadda qofka waa oga baxaan waxyaala noocaas oo kale mararka qaarkood corruption way soo galaan laakiin ilaa noocan la sheegayo marka waxyaalaha la sheegayo waxay u baahanyiin horta in aada loo kala xaqiijiyo laakiin si kastaba isku soo duubo qaylada badatay waxay ku tusaysaa qayb fara badan oo xaqiiqada inay wax ka jiraan oo meel walba ka soo yeeraysa marka waxaan isleeyahay haddii mustaqbalka loo dhaqaaqana dhibaato fara badan ayay keenaysaa waxaan isleeyahay sharci ahaanna waxa ay noqonaysaa haddii wax cad oo mataqaanaa lagu soo sameeyo waxay noqonaysaa wax oo in kuraastii dib loogu noqdo ama dib loo sameeyo laakiin waa brocesskii loogu talagalay haddii ay marto oo hadday marto taa laakiin waxay waxay waxaa ka jirta dhibaato weyn oo ah see xogtaa loosii ururin lahaa sababtoo ah aaliyaadka lagu ururin lahaa xogta dadka goobjoogayaalka ka ahaan lahaa ee fursadaha qofka inuu u samayn lahaa wixii dhan baanan jirin marka qaylaa yeeraysa laakiin seen ku sugaa waa waa dhibaato marka waxaan leeyahay waxaan isleeyahay marka si loo eego wax evidence oo meesha saaran aysan jirin ugu dambeyn waxaa laga yaabaa inay socoto ha noqoto beesha caalamka ama dadka maamulada kala duwan ee dalka gudihiisa dhammaantoodba waxaa dhici karta in ay yidhaahdaan oo arrintu inay socoto waxay u badan tahay inay arrintu socoto mursal baan rabaa inaan mar kale ku laabta heritage warqadan horteena taal waxaa guddigan labada ah ee awoodan hawsha laga filaya waxay leeyihiin inay dib ugu laabanayaan xubnihii maaragtay national leader forumka ama sideedii madaxweyneyaasha ay ku jiraan heer gobol iyo heer heer federaal marka maxaa laga fili karayaa in khaalaadkan dhacay ay saxaan heritage ahaan ma ka filaysaan wallahi annaga horta rajadeena aaday u liidataa maxaa dhacay national leader forumka waa musharaxiin madaxweynaha ku jiro xildhibaan asaga uu ku bixi milyan oo xildhibaan soo noqday hala tiro inuu yeelayo ma u malaynayo ama ama xildhibaan asaga uu wato oo ha laga saaro xildhibaannimadii ama hala dhaho kama qayb qaadan karo marka rajadaan qabno waa waa ilahay agtiisa rajada lagama quusto laakiin sideedaas oday oo horey u bawa dalka in lo talada loo celiya waxaanu arkaa doqonnimo inay ku tahay soomaalida guddigan fursad kale ma haysteen oo ah inaysan oo halkaan ahayn waa haystaan guddigan mandatekiisa waxaa uu cadyahay mandatekiisa waxay ahayd commission madax bannaan waaye markay la yimaadaan go-aano inay la yimaadaan go-aanada fulintooda unbaa la isweydiin lahaa go-aan lamaysan imaanayn talaan ku noq ku celinaya marka waa talada dadka lagu celinayo marka weli waxaad moodaa in meel laga maamulayo waa lama raggi maamush raggii hore u magacaabay ayaa maamulinaya ayay talo ku celinayaan dad madax bannaan ma aha sida muujinaysa xaawakiin walaacan guddiga ay maanta soo saareen rajo ma ku gelinaysa adiga walaaca horta uma aanan fadhin inay walaaca soo saaraan waxaan u fadhinay inay tallaabo qaadaan gudiga guddiga doorashada ma aha guddiga xalinta khilaafaadka waan u dacwooday qaabkii ergada loo xulay baan ka dacwooday odayadii ergada xulayay baan u geeyey iyagaa video laga duubay statement laga qoray warbixin laga qoray wax aanan u geynin ma laha marka inay yiraahdaan iyadoo maaragtay culaysyo badan ay dadka hayaan oo maxaa la yiraahdaa meelo kaleeto laga garaacayo haddana maxaa la yiraahdaa jawaabta usoo baxdayna ay maaragtay aysan ahayn miday u fadhiyeen inay yiraahdaan hadda iyo kow ah waxaa loo noqonayaa maxaa la yiraahdaa la tashi aan ogahay maamulka ay ku leeyihiin micnaha maamulada loo noqonaya awoodaha ay ku leeyihiin qaabka doorashada iyo siday gacmaha ugula jiraan aan ognahay waa loo celinayaa haddii la dhaho hade taasi waa macnaheedu waxa waaye waxba yaysan soo bixin waaye macno kale ma laha diini maxamed diini warqadan soo baxday aada baa loo sugayey inkastoo guddiga go-aano kale laga sugayey laakiin labadasbaa ugu dambeysay walaac weyn baa jiray laga soo bilaabo cadaada dilkeedii jowhar wixii ka dhacay kismaayo tartanka laga joojiyey xubno oo wasiir ka mid yahay iyo puntland oo iska casila guddoomiyahooda marka guddigan go-aanadii laga filayay ma soo saareen mase warqadiinii warqad ogbay soo saareen oo walaaca niyo waxaan aad kaaga codsanaya inaadan marnaba warqadeena iyo nimankan warqadooda aadan simin oo aada cadla samaysid cala aqali annaga awood kale ma lihiin awoodda aan haysanaa waa inaan runta sheegno say noogu suurto gasho inaan jiilasha soo socdo mustaqbalkooda u difaacno annagu hadda dana shaksiya ma difaacno mana mana u taagnin waxaan u taagannahay jiilasha soo socda sidaan mustaqbalkooda u difaaci lahayn sababta naga qaylaysiinaysana waa intaas maslaxad kale oo hadda aan meesha ku leenahana ma jirto laakiin anigu hal qodobaan rabaa oo aan yacni haddaad fursadda ii saamaxda inaan sheego musuq maasuqa ka dhacay meelaha doorashadu ka dhacday international communitygu eedda kama madax bannaana laba sababood dartoodba eedda kama madax bannaana marka koowaad ciidanka suurtogeliyey oo ilaalinaya oo dadkan inay dadka xoogaan u suurtageliyey ee dadku kama qorya yare waa iska dhici lahaayeen nimanka waa iska qaban lahaayeen nimanka hor istaagay oo awoodda ku hor istaagay dadku inay xaqooda difaacdaan waa ciidanka amisom waa ciidanka amisomna international communityga dhaqaalaha ku bixisa laakiin nimankan xitaa kuma riyoodeen xitaa kuma fakerin inay xoogaan xildhibaannimada inay soo xoogaan haddaysan amisom aha lahayn qodobka labaadna waxa waaye dhaqaalaha ayaga ayaa la daba taagan oo dhaqaalahan waxaan lagu qabanayay waxay ahayd dhaqaale ayagu bixinayaan qodobka saddexaadna waxaan markii la rabay in la saxo oo waxyaabaha nimankan siyaasiyiinta oo xukunka inay kusoo noqdaan rabo oo hadhow power sharing agreement inay galaan rabaan waxaan hana laga saxo oo hana laga fiiriyo oo baarlamaanku hanaga fiiriyo markii la dhahay ayagaa diiday ayagaa ku saboor gareeyey madaxweynaha inuu inta digrii soo saaro digrii soo saaro oo waxuu rabo samaysto marka annaga waxaan aaminsanahay eedu hadda keliya ma aha dadka hadda mas-uuliyiinta xukunka ku fadhiya mana aha guddigan hadda faydo warqadan soo qoray eedda qaybta weliba aan dhihi karo maanta maadaama ayagu ay leverageka ay leeyihiin dhinaca amniga uu aada u xoog badan yahay waxaan aaminsannahay haddaan bulshirayadnahay inay ayagu fasilitayt gareeyaan sidaan noocaan in musuq maasuq u dhaco ayagaa fasilitayt gareeyaa la dhihi karaa
gebagabadii baan joognaa heritage mursal sane lacagabaa baxay dil baa dhacay wax walba welina doorashadii maysa soo dhamaan aqalka hoose meelaha qaar doorasho iyo xubno weyn baa dhiman xalku muxuu ku jiraa xildhibaan hal milyan lagu soo doorta bay soomaalidu hadda maanta ay xogteeda haysaa laakiin waxaa ka dambeyn doona xog badan kama hayaan adinkiibaa siyaasadii iyo cilmi baaristii ka shaqeynaya xalka soomaaliya muxuu ku jiraa afarta sane soo socoto
horta ilaahaan baryana in xal wanaagsan uu soomaaliya u keeno iyo makhraj irid looga baxo dhibka dheer soomaaliya waa waa kasoo kabsanaysaa dhibaatadii oo soo jireenka ahaa oo lix iyo labaatanka sano jirtay waxaan aaminsannahay mustaqbalka inuu wanaagsanaan doono hadduu alla idmo laakiin waxaa wax lagu cabiraa siyaasadda marka la fiirinayo waxaa dhacaya waxaa dhacaya markaan fiirino afar sano soo socota waxaan ka cabsayaa soomaaliya afar sano khasaartay inay noqoto ka khasaarta soomaaliya oo laba kun iyo labaatanka markii la gaaro aan la gaari waayo one one one vote la gaari waayo maxaa dhaca wixii hadda dhacay marka caqabaadka la fiiriyo xukuumadda hadda imaan doonta iyo madaxweynaha imaan doona iyo guddoomiyaha baarlamaanka imaan doona waxaa u taalla guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ugu horreya u yaalla baarlamaan jooga intaasoo malyan uusan xukumi karin oo asagaba uu la yaraan doono ninan yar leeyahay ayaa imaan doona madaxweynaha imaan doona waxaan filaynaa inuu inuu ka fiicnaan doono madaxweynayaasha hore aadan u rajeynana hadduu alla idmo laakiin waxaa dhici karta inuu uu siduu u xalin lahaa mashaakilaadka hadda a ka sheekeynayso dhan inay ku qaadato afarta sano marka inaan meesha hadda aan joogno aan afar sano kusoo noqonno meesha ayaan cabsideedan qabnaa oo la gaari waayo horumar weyn la gaari waayo marka waxaan ilahay ka baryana inuu wanaag keeno soomaalidiina u taallaa inay shacabka soomaaliya soomaaliya ayadaa dayacay shacabka ayagaa dayacay awoodda dalkooda ayagaa iskale awoodda shacabka ku jirtaa marka shacabka inay u istaagaan dalkooda inay soo cistaan xuquuqda soo cistaan ayaa laga rabaa waxaa noo muuqata mugdi badan ayaa noo muuqda waan gartay doctor maxamed xuseen ciise dhinaca sharcigeedoo laga eegayo ma laga gaara waxala
waa bilowgii iyo sida loo asaasay sida loo dhisay waataan hore u sheegay laakiin hadda waxay ila tahay haddii labadan hay-adood ee khilaafaadka iyo hadday si xoog leh u shaqeeyaan kaalintii looga baahnaa ay qaataan waxaan isleeyahay shacabkana uu muujiyo dareen xoog badan uu muujiyo lama wada sixi karo laakiin wax un inay ka saxmaan ama xoogaa insaas laga yara xishoodo waa dhici kartaa waxaan isleeyahay laakiin guud ahaan hadda uunu sida brocessku sidaan rajeynayno uu socon doonaa uu dhammaan doonaa ceebihiisaba ha lahaado laakiin guud ahaan xataa warqaddii ay soo saareen labada guddi marka ay soo saareen way ku muuqataa inay dhammaan waxay howlihii la qabtay oo si guud ay u ammaaneen meelo yaryar ayay ku tilmaameen oo si gooni ah meelo u yaal oo meelaha ka dhaca marka ereyadaas ugu horeeya ayayna bulshada caalamka waxa lagu sheego ereyadaas unbay qabsanayaan mar walba waxay leeyihiin waa hawsha si fiicanay u socotaa sababta waxay ka eegayaan qoladan waxay ku noolaayeen dowlad la-aan intaasoo sano haddiiba iyagu ay isdoorteen oo walowba madmadowha ku jireen way ka fiican tahay doorasho la-aan marka annaga sidii bini aadamkii standardkii lagu fiirinayay na lagu eegi maayo xaawakiin haddii ay sax tahay cabashadaada dabcan oo aad guddi khilaafaadka aad aada lala wadaagtay xalku muxuu kuula muuqdaa xalku wuxuu iila muuqdaa haddii ay suuro gelayso guddiga khilaafaadka maadaama aan la wadaagnay ilaa meesha ugu dambeysa oo aniga saameyn gaara ay igu yeelatay xitaa maxaa u tartantay la igu casilay waxay iila muuqataa ilaa meesha ugu dambeysa inay guddiga khilaafaadku iyagaa maxaa la yidhaahdaa ah jaajkii ayaga ah ilaa meesha ugu dambeysa ilaa meesha ugu dambeysa muwaadinaan ahay xaq uleh inay maxaa la yidhaha in la doorto waxna ay doorato in ilaa meesha ugu dambeysa ay nagu qoosiyaan oo haddii kursigaasi uu sida aan sheegayno uu qalad yahay oo caddeyntii ay usoo dhammaystiranto in maxaa la yidhaahdaa xalkeeda ayaga maaragtay ay gudoomiyaan aniga taasaan qabaa diini maxamed diini hal daqiiqo ugu dambeynta xagga horta waxaan dhihi lahaa marnaba iyoaan la iloobin ducada loo duceynayo soomaaliya maadaama hadda gabagabadii barnaamijka joogo marka labaadna waxa waaye insha allahu tacaala inaan runta sheegno oo yacni wax kasta oo ummadda soomaaliyeed waxay u hagaagayaan inaan ka shaqeyno waa ku dadaalaynaa waa ognahay in cabsi badan cabsigelin fara badan ay ka jirto oo haddaba maaragtay culayskeedii uu jiro laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa iyadoo culayskaasi jiro oo cabsidaasi jirto inaan markasta ka shaqeyno sidii dalkan wax ugu hagaagi lahay afarta sanoo soo socotana waxaan rajayneynaa shacabka soomaaliyeed bisayl kii kale kii hore ka badan inuu leeyahay waxaan rajayneynaa amnigii inuu intaan kasoo wanaagsanaado oo markii amnigu soo fiicnaado waxaa soo badanayo waxa la yidhaahdo isla xisaabtanka marka waxaan aaminsannahay siday isleeyihiin waa idinku hirgeli doontaa oo lacagihiinnii iyo qarashaadkiina waa kusoo ceshan doontaa annaguna waxaa la yidhi mahmaha soomaaliya jirto laleeyahay sida loo il daran yahay looma allala'a marka annagu waxaan aaminsannahay waa ku dagaalami doonaa inaan wax saxno siday u malaynayaan in wax walba ugu fududaadaan ilaahay waxaan ka rajayneynaa inaysan marnaba tooda yani yani ambishinka musuq maasuqa inuusan u hirgelin insha allahu tacala mursal sanay soddon second heritage waxaad kusoo gabagabayn lahaadeen annaga waxaan leenahay horta sidii oo laga bartay dadka muslimiinta ilahay in la baryo kow in waxa talada ilahay gacantiisa ku jirtaa go-aanka ilaaha iskale bini aadamka wax umuu doonaa iraadada ilaaha iskale marka in ummadda soomaaliyeed ilaahay bariso in uu hogaan fiican ka soo saaro waxaa dhacay nebi muuseba ilahay wuxuu ka soo saaray gurigii fircoon marka waxaan oo foosha xun ilahay wax fiican waa ka soo saari karaa inaan ilahay barino in ilahay wax fiican ka soo saarno ilahay ka rajeyna insha allah
intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo aan ku eegaynay arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada oo weli laga soo tebinayo eedeymo la xidhiira isdabamarin meelaha qaar oo dhiig uu ku daatay iyo caqabado weli ka taagan hannaan socoshada doorashooyinka barnaamijka waxaa igala qayb galay mursal saney guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmibaarista machadka heritage doctor maxamed xuseen ciise doctor liibaan oo sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacadda muqdisho waxaa wakiil maxamuud cali oo u tartantay xilka aqalka hoose ee magaalada cadaado oo looga soo guulaystay iyo diini maxamed diine oo ka tirsan bulshada rayidka intaanu kulmi doonno barnaamijka lamida nabadgelyo aad baad umahadsantihi dhammaanteen